بسم الله salaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa alih wasaxbi ajmaciin maalintaa waxaan joogay magaalada layahdo bishaawar oo ah magaalo dhacda xuduudda bakistan iyo afghanistan waxay leetahay bishaawar dadku waa inta badan way yaqaanaan waa meeshii u ahayd markaska ama xarunta markii lala dagaalamayay nimankii al-itixaadka sovieti iyo afghanistan lagula dagaalamayey waa meeshii mujaahidiinta xarunta u ahayd saldhigga u ahayd guryaha martida ee mujaahidiinta lagu soo dhaweeya ku yaaleen waa magaalo caynkaas markii horena waxay aslan waxay raacsan tahay meesha la yahdo afghanistan laakiin ingiriiska markuu bakistan qabsaday oo gumaystay ayuu kasoo gooyey oo wuxuu kusoo daray bakistanbu kusoo daray meeshaasa maalintaa ku noolaa insha allah meeshaasa maalintaa ku noolaa warku wuxuu igu soo gaaray si oo mubaashira tabin toosa waxaan xusuustaa anigii walaal kale oo ciraaqi oo la odhan jiray ibraahim alacdami oo intaan israacnay baanu waxaanu tagnay meel ay odhan jireen kuwait alkhayr oo nimaan saaxiib ahayn oo mas-uulka ahaa marka isaga waxa u saaraa bahalkan dhiishka weyn baa u saaraa waagaana waxaa cusbayd jaziira cusbayd oo aada loo xisayn jiray aan abumuthana aan la soo daawano waxaan idhi maanta warka aan la soo daawano aan la soo dhegeysano markaan meeshii gallo fadhiisano walaalka shaah noo soo dhigay ee uu furay uu furay maarata qanaadkii uu furay jaziira uu furay waxaan indhahayagu aan la yaab ku noqdaan aragnay waxaan aragnay sariix dhaadheera oo maraykanka dumaya diyaaradihii oo oo wariyihii uu leeyahay burujkii hore aad dumaya haddana kii labaad diyaaraddii labaad baa ku dhufatay saa leeyahay baan soo gallay wax maana wada hadlin saanu aamusnayn aamusnayn aamusnayn udhegeysan ayaan ku kala tagnay waxaan ku hadla maana garan weynay markaasuu warka ciraaqiga wuxuu leeyahay isagoo lahjada ciraaqinta ku hadlaya caraagu isagoo leh yaabee suduq jidiib marunba mabeenba waxaan dhahaynu arkayaan buu leeyahay saasaan ku kala tagnay xataa anagoo aan jawaab haynin oo waxba isweydiin baanu markii markii dhammaatay tabintii ay dhammaatay oo maqribna laadiima rabaan ku kala tagnay marka saasay igu soo gaadhay insha allahu tacaala saasaan ula socday maalintaas maalin waxay ahayd maalin weyn oo muslimiinta anibaal weyn ka gashay waxaweye isbedel caalamka maanta waxaa la yidhahdaa caalamkii ka horreeyey koo iyo tobankii sebtembar iyo caalamkii ka dambeeyey waaba kale waqti faasil uu noqday oo caalamka isbedelay xaqiiqatan inkastoo aan maarata si mubaashira u daawanayay xadadka iyo dhacdada haddana inay rag raggaas fuliyeen mar dambe mar dambe oo muddo kasoo wareegta baan ogaaday leanno nimankii alqaacidana iyagu isugu hambaliyeeyeen saa filimada ku aragnay oo maalintiiba iyagu way isugu hambaliyeen raggii buuraha ku jiray usaama iyo raggiisii laakiin dadkii magaalooyinka joogay sida iyadoo kale bishaawariga joogay ishaacaad baa soo baxay xataa qaar waxaynu odhan jireen waxa kan waxaa sameeyey yuhuuddaa samaysayoo iyagaa yuhuuddaa sameeyey iyadoo waxay rabaan khasaarahan waa u badheereen inay dadkooda laayaan inay dhaqaalahooda burburiyaan laakiin waxay rabaan inay maraykanka maalaya ku booriyaan oo ku tirtirsiyaan inuu irhaabiyiinta baabi'iyo marka waxaan muslima samayn kara yuhuuddaa samaysay sheekaasaa muddana haysatayba mar dambe ayaan waxaan ogaanay oo markii maaragtay ay qaacida hadashay oo caalamka wada ogaaday inay maaragtay walaalahaas raggaas maaragtay ilaahay u barakeeyey ay camaliyadda fuliyeen muddo ka soo wareegtay angu isleeyahay saddex cusbo afar cusbo kadib ayaan warka aan ku qanacnay oo ogaanay baan isleeyahay wallaahi horta markaanu saan kuu sheegay markaan daawanaynay lifeka ama ama tabinta tooska ah waan wada hadli kari weynay waxaan dhacaya maydkan waran darishadaa la iska soo tuurayo tawaaradan dumaya dhacaya qaylada iyo waxaa jira yani waxaan wax ma khiyaalba ma dhabba ma ruma waxaan dhacaya marka suuraysi inuu inuu dhici karo qofka markuu ilaahay dee qudradiisa maaragtay ninka qofka muslimkii markuu ilaahay maaragtay inuu kulli shay inuu awoodo uu ogaado oo muslimiintana maaragtay iyagoo yar koox yar ay ka adkaan karto koox badan ilaahay maaragtay iyagoo kaashanaya markaa kadib yani waa ku qanacnay laakiin ilaa hadda dad baan ku qanacsanayn oo munaafiqiintu ilaa hadda waxay leeyihiin waxaan qaacida ma samayne muusaad iyo khabaraat alyahuudiya baa sameeyey iyagoo u gogol xaaraya in afghanistan iyo mujaahidiinta la baabi'iyo waxaan odhan karaa horta caalamku wuxuu galay wakti cusub oo kii hore ka duwan buu galay ayuu galay markii la soo gaadhay koo iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun iyo kowdii waxbisbedoolin baa dhacay nimankii la odhan jiray maraykanka waaga intay intay sovietkii soo soo dumiyeen mujaahidiinta gacmahooda alla ku dumiyeen laakiin iyaguna ay fadligaas ka sheegto ilaa annaga sovietka rinna ay leeyihiin oo le caalamka annaguba u talina oo qaarkood ay qorayaan jaraa'idkooda ay leeyihiin geeshkii guduudna waan kaga takhallusnay hadda waxaan usoo dhiganay waxaanu bilaabaynaa geeshka cagaaran ay islaamka u wadaan iyadoo halkaa maraya oo san ka taagaya ayaa maalintaa darbaxaasu ku dhacday fawaa'idda markaa ka dhalatay maalintaas waxay ahayd xagga muslimiinta horta sufuuftii muslimiintu inay kala soocantay tamyiiz inuu dhacay waxa la yihahdo oo dadku way ishuwanaayeen yaa islaam maaragtay danaynaya yaa gaalo un maaratay u adeega maalintaa kadib markuu ninkii boosh loohan jiray uu laba faroo taagay dadka inta laba loo kala baxay dad maraykanka ka hortegay oo mujaahidiintii markaa koobnaa ee afghanistan iyo meelaha kamida ku noolaa dadkaas oo maraykan iyaguna taxadi ku sameeyey hortaagay iyo dad intii badnayd isaga ay raacaan ilaana wuu gooday wuxuu yidhi dadku ama innaga ina raacaan ama waa inay irhaabiyiinta raacaan marka dadkii intii badnayd safka gaalada ayay mareen oo waxaa dhacay dad badan oo dowlado badan oo xoogaa isku qaranaya islaam inay yihiin iyo magacaa watay ilaahay inuu maarata ceebtooda banaanka soo dhigo oo inay gaalada weligood u adeegi jireen ay soo baxdo waxaa kaloo meesha ka dhashay in sagaal iyo toban wiil oo dhallinyaro ah oo maraykan dhexdiisa inta badan iyo yurub ku nool yihiin inay inay kaartada intaa leeg dhigaan oo caalamul qarbi oo dhan afka dhulka u dhigaan waa waxaan la suuraysan karin oo mukhabaraadkii ee gaalada ku faani jirtay iyo sirdoonkoodii waxaan waxaan waxbaa kasoo qaad lahayn buu noqday markii nimankaas hawshgalka ay ku guulaysteen